أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xogaga mucaaradka suuriya oo maalinkii shanaad sii wada howlgallada ay ku qabsanayaan magaalooyinka dalkaasi boqolaal ka mid a maleeshiyaadka nusayryada ah oo la dilay lana soo qhaniimaystay gaadiidkii iyo hubkii ay wateen maleeshiyaadkaasi waxaan soo gudbin doonnaa warbixin diiradda saaraysa isbeddellada joosiyaasiga ah ee ka dhacaya suuriya qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah maleeshiyaadkii murtad axmed madoobe ee ku sugnaa deegaanka kudhaa oo isku dhiibay kooxda riddada soomaaliya iyo kooxda xasan gurguurte oo xanibaad ku soo rogtay xildhibaanada golaha dawaaqiidda ee taageerada u muujiyey maamulka ashaadaladirirka ee isku magacaabay jubbaland meedadka dadku geeriyooda shil ka dhaca koonfur afrika oo la aasay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir oo mar kale qiraya fasaadka ka jira muqdisho iyo sida goobaha ganacsiga loogu iibiyo maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa saddex walxaatoo deelkuu taal
waa munaasabad loo qabtay kulan looga hadlayey horumarinta dacwada wilaayada islaamiga ee mudug oo ku soo gebagaboobay degmada jowlo ee wilaayadaasi mas-uuliyiin iyo nabadoona ka qaybgalay kelimaadkii ay ka jeediyeen faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijkayga la qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha idaacadaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga dhegaysan kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xogaga mucaaradka suuriya ayaa maalinkii shanaad sii wada howlgallada ay ku qabsanayaan magaalooyinka dalkaasi xilli boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka nuseyryada la dilay lana soo qaniimaysay gaadiidkii iyo hubkii ay wateen ku soo dhowaada warbixin diiradda saaraysa isbeddelada joosiyaasiga ee ka socda dalka suuriya waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
nidaamka nusayriga ah ayaa markan ku horkufaya ruushkii shalay ku gardaadinaya duulaanka gardarro ee lagu soo qaaday muslimiinta suuriya mucaaradkuna waxay albaabada u soo garaacayaan magaalada xamaa iyadoo la iskala soo tegay magaalada xalab ee caasimadda labaad ee dalkaasi suuriya dagaaladuna waa kuwo dib uga soo noolaaday dhammaan waddankaasi suuriya turkiga waxa uu dareemayaa degganaan halka ruushkuna sidee yeeshaa wayba ku haysataa ee ku taageeraya mujrimka bashaar al asad ee haadaanta ka sii dhacaya maleeshiyaadka iiraanna waxaa maasheeyey dharbaaxooyinka mucaaradka ah oo iyaga ayaaba tooda meel ula waxaana saashadaha iclaamka dib ugu soo laabtay thowraadkii shacbiga ee lagaga soo horjeeday nidaamka nusayriga isweydiintu waxay tahay yaa ku dhawaaqay duufaantan xaggayse ku wajahan tahay maalinnimadii arbacada oo ay taariikhdu ku beegneed shan iyo labaatanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kooxaha mucaaradka waddanka suuriya ayaa ku dhawaaqay howlgal militari oo loogu magacdaray radcul cudwaan kaas oo beegsanaya deegaano ka tirsan gobollada idlib iyo xalab sida ka muuqata magaca duulaanka ma ahayn howlgal sidaa u ballaaran oo lagu qabsanayo magaalooyinka waaweyn ee waddankaas ee waxaa qorshuhu ahaa in nidaamka nusayriga bashaar al asad iyo maleeshiyaadkiisa shiicada iiraan laga fogeeyo deegaanada ay gacanta ku hayaan xoogaga kacdoon wadayaasha ah balse markii uu sidaa u bilowday duulaanka ayay wax weliba isbeddeleen talisyadii ciidanka nusayriga ayaa bilaabay inay mid mid u dumaan boqolaal maleeshiyaad ahna waxaa lagu laayay furmaha dagaalka waxaana intaa sii dheer in cadowga uu bilaabay in uu ka baqcararo deegaano dhowr ah tan ayaana kooxaha mucaaradka siisay fursad ay ku sii wadi karaan taqadumkooda iyadoo macnawiyaadkoodana uu sarreeyo dhankooda kumanaan ka mid a shacabka reer suuriya ee ku dhaqan deegaanada xorta ah ayaa iyagana ku biiray howlgalladan si ay u miro dhasho towradii ay soo bilaabeen saddex iyo toban sano ka hor waxaana dhanka kale horkacaya culimmada iyo odayaasha dhaqanka xoogaga kacdoon wadayaasha suuriya oo u muuqda kuwa ku jiray diyaargarow dagaal afartii sano ee lasoo dhaafay ayaa fagaaraha dagaalka la yimid ficillo aan horey loo arag waxayna marka hore ku guulaysteen in ay mideeyaan sufuuftooda oo ay howlgalaan iyaga oo hal saf ah taatikada dagaalka loo adeegsaday ayaa iyadana dhankeeda ahayd mid aad loo soo dhiraandhiriyey waxayna markii ugu horreysay ay isticmaalayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo fulinayay howlgallo istidlaac iyo kuwo isqarxin ah laba maalin kadib markii uu bilowday duulaanka ayay thuwaartu maalintii jimcaha waxa ay istaageen albaabada laga soo galo magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi suuriya iyo dhinaca dhaqaalaba dagaallo socday siddeed iyo afartan saacadood ayayna ugu dambeyn gacanta ku dhigeen magaaladaas shan maalin uu hadda socdo howlgalka radcul cudwaan ayaa lagu guulaystay in la xoreeyey dhul masaafo ahaan gaaraya lix boqol oo kilomitir islamarkaana ka kooban siddeetan magaalo iyo deegaano xoogaga hubaysan ee ka soo horjeeda nidaamka nusayriga ah ayaana hadda dagaallo culus waxa ay kaga jiraan gobolka xamaa maleeshiyaadka bashaar al asad oo ku soo jabay furmaha gobollada idlib iyo xalab ayaa bilaabay in ay isaga cararaan xamaa waxaana sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ay muujinayaan iyaga oo wata tobannaan gaadiid ah kana sii firxanaya saaxada dagaalka maalinkii labaad oo xiriir ah ayay hadda kooxaha mucaaradka waxa ay gacanta ku hayaan magaalada xalab boqolaal kun oo suuriyiin ah oo dhulkooda xoog looga barakiciyey ayaana bilaabay in ay dib ugu soo noqdaan guryahooda xulufadii dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay nidaamka nusayriga ah ku garabsiinayey la dagaalanka muslimiinta ahlu sunnaha ayaa dhankooda talada faraha ka baxday dowladda ruushka ayaanu ku soo koobantay keliya in ay fuliso doqaymo dhinaca hawada ah maleeshiyaadka dowladda shiicada ah ee iiraan oo iyagana muddooyinkii dambe wajahayay dhiigba xoogan ayaa awood u yeelan in ay gurmad hor leh u fidiyaan al asad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dahraan ayaana lagu wadaa in maalinta berri ah uu safar deg deg ah isugu soo maro magaalooyinka ankara iyo damashik kooxaha mucaaradka suuriya iyaga oo ka faa'iidaysanaya burburka ku yimid ciidanka nusayriga ah ayay soo saarayaan baaqyo ay ugu baaqayaan saraakiisha ciidanka al asad in ay isa soo dhiibaan naftoodana loo badbaadin doono marka la eego sida deg dega ah ee saaxada shaam isu beddelayso ayay u muuqaal eg yihiin wixii ka dhacay afghanistaan sannaddii laba kun kow iyo labaatankii sida uu sheegayo ibraahim xamiidi oo ah madaxa markaska daraasaadka suuriya islamarkaana si weyn uu isha ugu hayo waxa hadda ka socda waddankaasi suuriya falanqeeyahan wuxuu carabka ku adkeeyey in xoogaga hadda qabsanaya xalab ay u dhaqmayaan sidii xarakada daaliban oo kale
midda koowaad waa in guuldarooyinkii weynaa oo ay kooxda xisbullah iyo dowladda iiraan ka soo gaartay lubnaan iyo siiriya waxaan ka wadaa dagaalkii u dhexeeyey israa'iil iyo iiraan ayaa sababay in maleeshiyaadkoodii ka joogay galbeedka xalab inay daciifaan taas ayaa dhalisay in kooxaha hubaysan ee islaamiyiinta ay fursaddan ka faa'iidaystaan iyagoo ka sameeyey horumar dagaalkaasi waxaan isleeyahay iyaga xitaa filiwaa ayay ku noqotay sida deg dega ah ay horumarka uga sameeyeen magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu muhiimsan dalkaasi iyadoo sidaa ay sheegtay lina sinjab waa markii ugu horreysay ee taariikhda magaalo madaxda labaad ee dalkaasi ugu weyn ee ka soo baxdo gacanta maamulka keligii taliyaha ah ee dimashik marka hadda xoogaga hubaysan ayaa maamulaya magaalada labaad ee ugu weyn dalka suuriya waxaan la hadlay wariyaal jooga idlib iyo xalab waxayna u eg tahay ilaa iyo hadda in kooxaha hubaysan waxaan ka wadaa kooxda hay-adda taxriir ashaam waxay amaro cadcad siiyeen ciidankooda inaan wax dhib ah loo geysan dadka shacabka ah ama la qaadan hantida bulshada waxaan u malaynayaa inay si un ugu tusaale qaadanayaan khibraddii taalibaan ee afghanistan sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ku daydaan habkaasi oo ay gacanta ku dhigaan magaalada iyagoo isku dayaya inay dadka deegaanka maamulaan magaalada marka aan aragno waxa xiga ee dhici doona sida ay sheegtay lenina ruushka ayaa ka bilaabay duqeymo cirka ah qeyba ka mid ah xarab sidoo kale ciidamada suuriya ayaa duqeymo ka fulinaya magaalada aan hal wax caddeeyo weerarkan ballaarana ma dhici lahayn haddii ruushku uu faragelin deg dega samayn lahaa bilowgii sababtu waxay tahay in ruushka uu diyaaradihii dagaalka ugu casirsanaa uu geeyey ukrein taas darteedna aysan awoodin inay ku soo farageliyaan saddexdii ama afartii maalmood ee ugu dambeysay hadda ayay bilaabeen inay farageliyaan afar maalmood kadib iyagoo kooxaha wabaysan ay la wareegeen magaalada labaad ee ugu weyn suuriya ma hubo haddii ay awoodi doonaan inay dib uga saaraan iyagoo aan burbur weyn u geysan magaalada oo ay ku nool yihiin ku dhowaad shan milyan oo dad rayid ah
jaamacaadka islaamiga ah ee hubaysan ayaa kaalin lixaad leh ka qaadanaya howlgalka radcul cudwaan waxaana fasaa'isha duulaanka qaybta ka ah ka mida alxisbi alislaami turkistaani linusrati ahli shaam muuqaallo ee faafisay warbaahinta xisbiga ayaana lagu daawan karaa dagaalyahanadooda oo jooga farumaha dagaalka islamarkaana xoreynaya deegaana dhowr ah
شهباؤته وافرحي وبالفتوح فاضحي وكبري وسبحي وخيل عز فاركبي
gabagabadii isbedeladan ka dhacaya waddanka suuriya ayaa ku biiraya axdaad waaweyn oo sannadkan uu martigeliyey dhulka barakaysan ee shaam kuwaas oo gogolxaar u ahaa howlgalladii toddobadii oktoobar ay kooxaha muqaawamada falastiin ku qaadeen maamulka yuhuudda waxa uuna dhaliyey in ay dib u soo noolaadaan dagaalada halganka ah ee ka socda gobolka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo maleeshiyaadkii midmidoobey ee ku sugnaa deegaanka jasiiradda kudhaa ayaa isku dhiibay kooxda rajada soomaaliya qodobkaasi sidoo kale meedadka dadku geeriyooda shil ka dhaca koonfur afrika oo laasay waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteena hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamadii axmed midoobe ee ku sugnaa deegaanka kudhaa oo isku dhiibay xukuumadda muqdisho maamulka isku magacaabay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed iyo kuwo milatari oo uga imaanaya xamse cabdi barre ciidamadii ugu badnaa ayaa mar qura ka goostay axmed midoobe oo khilaaf daran uu kala dhexeeyo xukuumadda muqdisho wararka ka imaanaya jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamo fara badan oo ku sugnaa jasiiradda kudhaa ay iska dhiibeen deegaanka raaskambooni ilowreedyo ayaa xaqiijinaya in axmed midoobe uu xalay khadka taleefanka kula hadlay taliyaha ciidanka ee deegaanka kudhaa wuxuuna ku amray in uu soo aado dhanka kismaayo balse taliyaha oo ka baqay in la xiro ama la dilo ayaa si lama filaan ah ciidamadii la socday iyo isaga waxay u goosteen raaskambooni halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen maleeshiyaha daacaddu ah xamse cabdi barre wararka ayaa intaasi ku daraya in xukuumadda muqdisho ay lacago malaayiin doolar ah ku bixinayso kala furfuridda maleeshiyaadka maamulka axmed midoobe iyadoo u adeegsanaysa sarkaal hore usoo noqday taliyaha nabad sugidda jubbaland haddana ka mid ah ciidamada lugta dhinaca kale axmed midoobe ayaa durbadiiba ciidan cusub geeyey jasiiradda kudhaa oo ay horey gacanta ugu hayeen ciidamadii iska dhiibay raaskambooni isbuucii lasoo dhaafay ayay sidan oo kale ciidamo ka goostay axmed madoobe isaga dhiibeen deegaanada kulbiyow iyo raaskambooni waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weeraro ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta uganda ee garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee shabeellada hoose xerada murtadiinta xere koowaad ee degmada dinsoor xerada murtadiinta deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhaba iyo sidoo kale xerada maleeshiyaadka riddada ee degmada xudur iyo xerada murtadiinta ee w f b ee degmada garbahaarey ee gobolka gedo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa miidadka dad ku geeriyooday shil ka dhacay koonfur afrika oo la aasay tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil xoogan oo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka koonfur afrika halkaas oo ay ku geeriyoodeen laba xubnood oo soomaali ah shilka oo dhacay arbacadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay cabdulaahi muraar oo ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqiin dalka koonfur afrika iyo xaaskiisa oo xaamilo ahayd shilka oo ahaa mid gaari ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka kathkaart ee dhaca duleedka magaalada queenston ee gobolka eastern cab waxaana lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee magaaladaasi labaatanka bishii lasoo dhaafay ee nofembar ayay ahayd markii shil baabuur oo ka dhacay duleedka degmada dalmas ee waddankaasi uu ku dhintay nin si weyn looga yaqiinay gudaha dalkaasi kaasi oo lagu magacaabi jiray mustafa maxamed dhaqane loona garan ogaa dhuudhi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka somalilan oo bandow kusoo rogay magaalada ceerigaabo iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay xaalado kala duwan ka taagnaayeen magaalada ceerigaabo oo ay askarta maamulka la baxay somalilan dad ku dileen magaalada ayaa waxa uu maamulkaasi awaamir culus kusoo rogay dadka rayidka maamulka somalilan ayaa waxa uu bandow kusoo rogay magaalada ceerigaabo isaga oo sheegay in gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka iyo in gawaaridu ay ka baxaan kantaroolada waxa uu sidoo kale amray in la qabto cid walba oo hub lagu arko iyo kuwii lagu helo qalqalgelinta magaalada sida uu hadalka u dhigay ciddii lagu arkana in ay dad ka rarayso magaalada ganaax lacageed la dul dhigi doono sida uu sheegay mas-uul ka tirsan maamulkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday oo ay ka mid yihiin howlgalladii ay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka waxay sidoo kale mareegtu maanta daabacday warbixin ku saabsan jenaraal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka oo ka hadlay waxaa laga filan karo suuriya kadib markii kacdoon wadayaashu ay la wareegeen magaalada xalab jenaraalkan oo lagu magacaabo maag maakarli oo hadda ah jenaraal howlgab ah ayaa waraysi uu siiyey shabakadda c n n waxa uu ku sheegay suurtagalnimada dagaal sokeeye oo dib uga soo cusboonaada waddanka suuriya isagoo ka jawaabayey su-aal ku saabsan dagaalada waddankaasi een dib uga qarxay aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee dunida ka taagan waxay ahayd dagaalada culus ee ka socda waddanka suuriya sawiro kala duwan ayaa baraha bulshada lagu faafinayey kuwaasi oo muujinayay guulaha ay dagaalka ka gaareen kooxaha mucaaradka ee waddankaasi suuriya muuqaalada la faafiyey waxaa ka mid ah kacdoon wadayaasha oo gacanta ku dhigaya qasriga martida ee dhigicabka lagu magacaabo bashaar al asad uu ku lahaa magaalada xalab ee hadda ku jirta gacanta kooxaha mucaaradka wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in la dilay sarreeyo guuto oo lagu magacaabo jaasim kharaabu kaasi oo lagu dilay baadiyaha idlib saraakiil sarsare ay sidoo kale ciidamada mucaaradku gacanta ku dhigeen muuqaalo sidoo kale maanta la faafiyey ayaa muujinayey kontameeyo ka tirsan maleeshiyada bashaar al asad oo ay gacanta ku dhigeen kooxaha mucaaradka suuriya xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahana bashiir caawa waa inaga inta aad buu umahadsanyay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha maamulka hirdada ugu magacaaban gobolka banaadir murtadka lagu magacaabo yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu sheegay in magaalada caasimada ee muqdisho uu ka jiro fisqi iyo fasahaad aan caadi ahayn waxa uu soo hadal qaaday in goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada caasimada muqdisho uu indhihiisa ku arkay iyadoo lagu iibinayo daroogada qeybaheeda kala duwan aan dhegaysano codka murtadkan uu ku qirayo habeen dhoweed waxaan u tegay hodan waddada digfeer aadayso banaadir ka soo leexanayso dukaan labiirdood ah ee camiran ee gurigan la eg ee geedkii taabuuga ahaa saf lagu safay iskafaalada ee lagu iibinaayo oo aan lala gambanayn habeen dhoweed shan saacaan u tegay ninkii markaan weydiiyey wuxuu yidhi daroogo maaha haye dadka sigaarka iyo daroogada dishay ayaa loo qoraa lagu baabi'iyaa cunug daroogaysan muxuu bara karaa muxuu fahmayaa asigay macallinka dhagax iyo aragtiyaha ka dhexayso kun shilinaa la gedayaa miiskowna saaran yahay miisaska ayaa lagu iibinayaa intaad aragtaad dhaafaysaa magaalada waa la yskula jiraa kooxda xasan gurgurta ayaa xanibaad ku soo rogtay xildhibaanada golaha dawaaqida ee taageerada u muujiyey maamulka shaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland warar ay heleen warbaahinta ayaa muujinaya in xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada maamulka ashadaladirirka ah ee jubbaland warqad laga dhigay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kuwaas oo laga xanibay in ay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka ah ee jubbaland iyo kooxda ridada soomaaliya xildhibaanadaas waxaa ka mid ah xasan firimbi oo dhowaan la sheegay inuu buuqu ka dhex kiciyey kulankii xildhibaanada golaha dawaaqiidda ay dhowaan ku yeesheen magaalada caasimada ee muqdisho kaas oo gacanka hadal sababay haddaba waxay arrintani ku soo aadaysaa xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya xasan sheekh iyo sidoo kale murtad axmed madoobe waxaana deegaana ka tirsan jubbada hoose laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay samaynayaan labada dhinac barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u maadsantahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna bashiiro waxaa la diiwaan geliyey duqaymo kala duwan sida ay wararku sheegayaan duqaymihii dhacay shalay ilaa maanta waxaa ku shahiiday ilaa boqol ruux oo filistiiniyiin ah goobaha ay weeraradaas ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayamka nuseyraad oo lagu dilay ilaa sagaal ruux sidoo kale saddex ruux oo filistiiniyiin ah oo dumar iyo carruur ay ku jiraan ayaa ku shahiiday duqayn beegsatay xaafadda annasr ee galbeedka magaalada khaza dhacda bashiir oo sidoo kale afartan ruux ayaa waxay ku shahiideen duqayn beegsatay xaafadda tallu zactar dhanka kale bashiirow maalinkii konton iyo siddeedaad oo xiriir ah ayay ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay go'doon ku hayaan waqooyiga magaalada khaza dad u dhexeeya lixdan iyo shan kun ilaa toddobaatan iyo shan kun oo falastiiniyiin ah ayaa la sheegayaa inay halkaasi ku go'doonsan yihiin xaalad culus ayaana mandiqada ka jirta ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay sawaariiqa loo meeldeeyeen ay ku garaacayaan guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah iyadoo waqooyiga qidaaca aysan gelaynin wax daawo iyo cunto ah dhanka kale muuqaal ay saacadihii lasoo dhaafay faafiyeen kooxaha muqaawamada filistiin waxaa lagu soo bandhigay fariin oo mid ka mid a maxaabiista yuhuudda ah sidoo kalena haysta jinsiyadda maraykanka uu u dirayo madaxweynaha cusub ee dowladda saliibyadda ee maraykanka donald trump isagoo ugu baaqaya inuu ka saaro xabsiga uu ku jiro muqaawamada dhankooda howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaasna waxaa lagu beegsaday gaadiidka wax buriburiya kadib weerar ka dhacay mandiqadda asafdaawi sidoo kale gaadiidka markaafaha loo yaqaano ayaa iyagana la beegsaday xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinayna waa hagaag dhegaystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug munaasabad gebagabo u ahayd kulan looga hadlayey horumarinta dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka dhacda degmada jowlo ee wilaayadaasi kulanka waxaa ka horreeyey dowlo sharci ah oo loo qabtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug taasoo kor loogu qaaday aqoontooda waxaana kulanka looga hadlayey sidii dacwada loo gaarsiin lahaa dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayadaasi ugu horeyna xafladda ka dhacda degmada jowlo waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin culimaauddiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar ka mid ah ducaaddii ka qayb gashay kulanka ayaa soo jeediyey duruustii ay qaateen iyo waxqabadka ragga ducaadda ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug halkaani waxaa ka dhacay ama ka qabsoomay shir aada iyo aada u weyn waana ma arkaysaa loogu arinsanayo diinta islaamka horumarinteeda ku dhaqankeeda faafinteeda shirkaasi waxaa ka soo qeyb galay ahlu cilmiga ka soo qeyb galay waxaa ma arkaysaa farxad inoo ah shirkaas inay nagala soo qeyb galaan umuradii gobolka inay nagala soo qeyb galaan nuqobadii gobolka waxaan ku faraxn weeyaan sidoo kale bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa raggii abaabulay ka dambeeyey inaan halkaa ku kulanno diinteennana u kulanno ayagana waxaan leenahay jazaakum allaahu khayra o jazaahum allaahu khayr sidoo kale shirkaani waxaan ku qaadanay muxaadaraad dhowr ah oo lakala faa'iidaystay haddaa ma arkaysaa magacyaalkooda marka hore aan ku hormaro kow al asmaa'u waalaxkaam muxaadaro ku saabsan ayaan qaadanay dhowr maalin socotay labo waxaan kaloo qaadanay fanul ilqaa saddex waxaan kaloo qaadanay mas'alatu alxaakimiya afar waxaan kaloo qaadanay fanul idaara shan waxaan kaloo qaadanay kitmaanu lasraar lix waxaan kaloo qaadanay tarkiizu dacwati alfardiya todobo waxaan kaloo qaadanay alfutuur sideed waxaan kaloo qaadanay aljihaad wa fadaa'iluh sagaal waxaa kaloo qaadanay muqawimaatu daaciyati annaajixa intaas ayaan qaadanay qodobadan aada iyo aad ayay u muhiimsan yihiin waana sii kala muhiimsan yihiin sidaa darteeda ruux walba waxaa laga rabaa marka inta meesha aan ku qaadanay inaan weeleyno dhaqangelinno ummaddana aan barno waxqabadka ducaadda wilaayada islaamiga ee mudug waxaa ka mid ah dowraad asharciya oo gaaraysa soddon iyo saddex dowro cadadka ka faa'iidaystana waa toddoba boqol waxaa inoo xiga maktabka ama wilaayada islaamiga ee mudug u socda degmooyinka iyo tuulooyinka hadda ay joogaan xalaqaatulmasaajid bilooyinkan ugu dambeeyey xalaqaadka ee masaajidada tiradoodii waa soddon iyo toddoba cadadka ka faa'iidaystana waxa weeyaan waa saddex boqol intaa waxaa sii dheer nadawaad cilmiya waxaa ka faa'iidaystay dad tiradooda gaaraysa saddex boqol oo jamaahiir ah intaa waxaa sii dheer ziyaaraad addacwiya maktabka dacwada khamiista iyo jimcaha waxay ku faalalaan tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada si ay u soo ziyaartaan dadka ku nool deegaanada waxaa ka mid ah ziyaaraadkaas maktabka guud ahaan uu qaaday waa lixdan iyo kow ziyaaro intaa waxaa sii dheer dacwo shaaric oo iyadana tiradeedii gaaraysa boqol siddeetan iyo kow waxaana ka faa'iidaystay degmooyinka iyo tuulooyinka intaba jamaahiir aada u fara badan waxaa kaloo sii dheer nashaadaad addacwiya musaabaqaad iyo taxfiisaad oo dadka su-aalooyin lagu weydiinayo deegaanada markaas la booqdo abaalmarino lagu gaddoonsiiyo waxaa kaloo intaa sii xiga towjiihaad waalirshaadaad fi lmasaajid macnaha meelaha ragga ducaadda ay joogaan iyo tuulooyinka ay booqdaan towjiihaadka iyo irshaadaadka waxaa ka mid ah tiradoodii ay tahay boqol siddeetan iyo kow deegaanada ama degmooyinka hadda walaayada islaamiga ee mudug ay ka howlgasho ducaaddeydii waxaa ku yaala madaariis qur'aan oo jiilka hadda soo korayo lagu waxbaro ee qur-aanka kariimka marka sidaa daraaddeeda ducaadda aad bay ugu warqabaan tuulooyinka iyo maclimiinta joogta iyo ardada tiradoodii markii lisu daro waxay tahay waa sagaashan iyo laba dugsi oo qur-aanka kariimka lagu barto intaa waxaa sii dheer oo ilaahay subxaanahu watacaala oo u suurageliyey wilaayada islaamiga ee mudug bilooyinkii ugu dambeeyey dacwo fardiya ayadana aad baa lagu najaxay waa lagu liiwaanay marka intaa waxaa sii dheer dowlaad uu qabtay maktabka dacwada adiga bilooyinkii ugu dambeeyey waa xamla dacwiya ayuu qabtay marka sidaa daraaddeeda xamladaas cadadka ka faa'iidaystay waa kun waxaana loogu magac daray xamladaas irshaad ul anaam ilaa subul salaam intaa waxaa sii dheer gebagabadii macaahid ay ku bartaan gabdhaha ee degmada jawle u furan kutubada waxaa weeyaan loogu tala galay ayay ku bartaan insha allahu tacaala intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug oo kelimad u badnay dardaaran munaasabada ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى يا ما علينا نسي نعم كيس فرح بدن وإن كوبي كرين هدان ترترينو ويقول الرئيس إيمانك إسلام نمضى أي كم تهي إن أن نولنهي مانتي أو ilaahay kitaabkiisu talinayo oo ay ka mid tahay haddana inaanba noqonnay shaqaalo diimeed oo in kitaabku talinaya keliya ma ahane aan noqonnay kitaabka ehelkiisa allah tabaaraka wa tacaala aan uga mahad celinaynaa ma ahan awood iyo cilmi iyo caqli annagu aan leenahay iyo garasho aan dheeraad la nahay waa fadli allah uu bixiyey tabaaraka wa tacaala waan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa ducaadda ee gobolka mudug ee aada arkayseen maantay warbixintooda iyo bandhigoodii ay sameeyeen waan u mahad celinaynaa runtii waxaana leenahay jazaakum allahu khayran allah tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka ha iniin saaro waxqabadkiina iyo waktigiina aada bixiseen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala hoos aada hersataan maalinta qiyaamo ha inkaga dhigo carabadiina iyo waktigiina aada bixiseen ummadda muslimiinta ah ummad badanaa ku badbaaday dadaalkiina iyo juhdigiina iyo soo jeedkiina ummad badanaa ku badbaaday cadowgu waxaad ogtihiin waxa uu doonayey in ummaddan uu kala jaro ayaga iyo diintooda uu kala jaro diinta ehelkeeda uu baabi'iyo ma garanaysaa dacwada uu ka dhigo meel ba'day ka dhigo dastuur iyo ilxaad iyo ma garanaysaa dimuquraadiya wax ay ku sheegaan ou faafiyo taasay doonayeen gaaladu taasay ma garanaysaa lala soo diray ilaahayna waa diiday allah baa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala iyo ducaadda oo ilaahay ku hanuuniyey go-aan qaadatay inay u istaagaan haddii magaalo la qabsado magaalada bannaankeeda inay dacwada ka wadaan guryaha cadowga isaga jira hadduu rabo laakiin inay la wareegaan guryaha inay kula wareegeystaan geedaha kula wareegeystaan ay dhahaan gaalada waxay sheegayan waa beentood ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi gaaloy adinka waxaad sheegaysiin waxba kama jiro been baad sheegteen runtii arrintaasu waa arrin aan ciddi la arkaahu yeeli karin waa arrin u baahan go-aan qaadasho marka go-aanka aada qaadateen ee aada u istaagteen runtii miraheedana waa muuqdaan allah baana ku mahadsan adinkana waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran miisaanka xasanaadka allah inin saaro jazaakum allahu khayran waxaan rabaa insha allahu tacaala ilaahay cabsidiisa mar waliba inaan xusiisnaano guulaha isdabajoogga ah ee mujaahidiintu cadowga ka gaareen ducaaddu ay hormuudka ka tahay asbaab waa jirtaa laakiin guusha allah baa bixiyey guusha allah baa bixiyey annaga waxaan ku dariraynana waa ilaahay cabsidiisa marka inaan laasimno allah tabaaraka wa tacaala cabsidiisa inaan laasinno inaan sahay ka dhiganno allah cabsidiisa taana waa dardaarmi lahaa taqwada allah aan sahay ka dhigannana waa dardaarmi lahaa in ma garanaysaa aan baryaha allah badinno in aynaan guusha muuqato aanaan dhihin waa guulaysanay oo keliya mar walba baan allah xusiisnaano waa dardaarmi lahaa soo jeedka la badiyo ma garanaysaa allah loo mahad celiyo in badan nicmadiisa aanu xusiisnaano cabsidiisana aan laasimno waxa aan ku dirirayno mar waliba waa ku celcelinayaahe waa ilaahay cabsidiisa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala siduu allahba leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana in ummadda aan u marno dacwada wanaag aan u marno in aan ku dadaalno in ma garanaysaa qudwo aan u noqonno ummadda ficilka ay annaga naga arkaan iyo qowlka carabkeenuna inuu israaco insha allahu tacaala wadaadka ninka culummada ahi wuxuu leeyahay masiye gaarahoo lagu yaqaano wuxuu leeyahay nidaam gaar ahoo lagu yaqaano haddii laba nin oo nina daaci yah nina dukaanle yah ay wada socdaan haddii daacigaas daaci runa yah adiga markiiba waa fahmi kartaa ninkaan ilaahay dartiis u baxay ninkaan danihiisa gaarkaa u socdo markiiba waa fahmi kartaa ayagoona hadlinaad fahmi kartaa ducaadda marka waxaa laga rabaa insha allahu tacaala la yimaadiin muwaasifaadkii ay lahaayeen ducaaddu ay lahaayeen in ay la yimaadaan si ummaddeennu ay noogu hanuunto carabadeenna wixii ilaahayna karsiiyoo ka yimaado si ummaddu ay ugu hanuunto si ma garanaysaa qudwo aan ugu noqonno wanaagsan oo lagu dayda aan ugu noqonno insha allahu tacaala taana waa dardaarmi lahaa wa jazaakum allahu khayran xubnihii goobta ka hadla waxaa ka mid ah naqiib cabdiraxiim bacdow iyo naqiib xuseen oo labadaba ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee mudug bacda taxiya ilaahay baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah nasoo waafajiyey majliskan khayrka badan leh ay ku kulansan yihiin ducaadii gobolka mudug muctamarkan dowlada loogu qabtay ducaadda gobolka mudug allahna soo waafajiyaa mahadsan waxaa kaloon u mahad celinaynaa alle mar kale uga mahad celinaynaa allihiina soo gaarsiiyey xilligan jihaadku uu ka jiro bariga africa allihiina soo gaarsiiyey nagana mid dhigay ummadda jihaadiga allahaasaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaad u mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaayada gobolka mudug maktabka dacwada gobolka mudug khaasatan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaa axsana ileyk waxaad qabateen iyo waxa aad macnaha ku aadan tihiin wax yar maa wax fududna maa waxa aad maanta nooga warbixideen oo aan idinka dhegaysanana oo ama ah dacwo riyaaf ama ah dacwooyinka muctamarka ama ah dacwo shaaric ama midda madaarista ah ood nooga warbixideenna gobolkana waa joognaa waana ognahay sidaas inay dacwada u socoto waana idinkaga mahad celinaynaa baahida islaamka u baahan yahay oo naflahaas muslimka u baahan yahay baahida ugu weyn waaye oo qof bili-aadmiya laga baahi tiro in la baro diinkiisa lana gaarsiiyo dacwada islaamka waa baahida ugu weyn waa shaqada aad heydaan waa idinku bogaadinaynaa waa idinku taageeraynaa waa idinku garab gelaynaa wax kasta oo aan awoodno oo karaamkeenna oo tabarteenna haddaan nahay odayaasha gobolka waa idinla garab taagannaha insha allahu tacaala waana ku faraxsannahay shaqadiinna iyo waxqabadkiinna waxaan rabaa marka wax yar inaan ku daro gaalada lagu soo duushay oo maraysa sanadkii saddexaad aan inta aan ka xasuusanahay aan ku guda jirno xilliga ay nagu soo duulayday danaha ay lahayd danta ay lahayd muhiimadda koobaad waxay ahayd inay dadka dacwada diinigaha ku socda inay ka baabi'iyaan ilaahay faldigiis waa u suurtageli weyday ilaahayna waa ka diiday annaguna waa ku dhabar adaygnay oo ducaadda iyo walaayada iyo mujaahidiinta ku dhabar adaygay waana uga mahad celinaynaa ayaga waxay la ahayd soo duulistoodu inay dadka jiilka soo koraya ama ummadda wax la fahamsiinayo diinkooda la fahamsiinayo inay ka burburiyaan oo ka fasahaadiyaan oo wax diin barta iyo wax isu yimaada iyo wax wada hadla inay la waayey rabeen waxay ku soo duuleen inay maxaakimta iyo xukunka islaamiga loogu xukuntamayana ay burburiyaan ayaga ra'yigooda ugu weyn oo gaalada ay soo duushay soo duulayaasha ra'yigooda saasoo ahaay ilaahayse ma dhihin ilaahay ma dhihin rag baa ilaahay waxa weeye noogu istaajiyey waxaan maanta joognaa soo duulistoodii inay shallaay iyo qoomamo iyo dhibaato ka qabaan walaalayaal waxaan leenahay culummada haddii ayan dadka diinta fahamsiinayn oo ayan wax u sheegayn jihaad kuma soco lahayn ninka hadda jihaadka geeshka ah ee qoriga duurka kula jira wuxuu u baahan yahay in jihaadka lagu tashkiiliyo oo lagu tacjiiliyo oo gaalada uusan ka soo cabsan ciddii sheegilena waa diinta islaamka ummadda ay xambaarsan tahay gaaladu haddii dadku oo kutubkiisa iska haysto oon kutubkan shooka iyo qor lahayn xabad kuma fasheen waxay diidayaan waa kutubka iyo qorga iswata intaas bay diidayaan labadaana in loogu jihaado oo looga adkaado la rabaa ilaahayna ha noo toosiyo kuwii gaalada dhulka ku jeedaan allah naga dhigan leena haddii meeshaa looga aali lahay miyaa maanta dadku diin hayn lahay isla markii iyo markaan inta ka dhahda culamada korsii waday oo jiilba jiil soo gaarsiinaysay oo dadka wax fahmisiinaysay in salaada la dukado in la soomo in saka la bixiyo in la jihaado in xajka la aado diinta islaamka laga helaa ayadiyadna u fadhisaan waxaad ku fiican tihiin ood ku fadhidaan qiimo weyn ee tiirka islaamka ah ayaad ku fadhidaan waxa aad tihiin ciddii wax garanaysa way og tahay waxaan rabnaa waxaa layi wiil fulay ah aa dagaal galay markaasoo warankii meeldheer ka tuuriyey aan suuri sidaan u dagaalay maanta ayaa arkayay waa uun ayadoo loola dhawaado yidhi dagaalku maandhow sidaas aad arkaydo ayadoo loola dhawaado waayo sidan aad diinta dadka u fahamsiinaydaanood u fadhidaan waa sidaasoo lagu dadaalo oo la sii badiyo dadkan dadweynahaana ayagan laftooda la fahamsiiyo dadku waxay yihiin diinta islaamku waa dadkuna wuu engegayaa qalbigiisu haddaan diinta lagu dufnin waxaad tihiin dufankii islaamkaad tihiin diintaad dadka ku dufnidaan jihaadkaad sheegtaan salaada iyo sekada iyo soomka iyo xajkaad sheegtaan meel fiicanaad ku joogtaan ugu dambeyn tix shirib ah ayaa laga soo jeediyey xafladii ka dhacda degmada jowlo ducaadu wow yihiin diyaar saddex walxaatoo deelku taal saddex walxaatoo deelku taal diin baaraan inay dadkooda diin baaraan ducaadu wow yihiin diyaar ducaadu wow yihiin diyaar ducaadu wow yihiin diyaar dastuurka gaalo wow diyaar dastuurka gaalo wow diyaar dastuurka gaalo wow diyaar waxaa kalooy u diyaar yihiin siday ballan qaadeen horanaba u wadeen inay dadka dacwo gaarsiiyaan meel kastana tagaan duurka inay ku diibaadaan diinta darteedna wow diyaar diintan darteedna wow diyaar diintan darteedna wow diyaar diintan darteedna wow diyaar diintan daarteedna wow diyaar hala soo duumo fircoon ood ogtihiina ilaahay ku yidhi faquulaa lahu qowla layinan ee dadkana ha la soo duumo si debcan ugu sheegaa diin moo si debcan ugu sheegaa diin
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا